bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka doorbeen haddii cadcado madaxda ugu sarreysa ururka onolef oo maanta kusoo wajahan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr waxaa fiisas ku qaabilay madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidamada xoogga oo dallidda maraykan ka dalbaday in ay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah al-shabaab baarlamaanka dowladdegaanka soomaliya etoobiya oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada jigjiga diyaare sidda maxaabiis soomaaliyeed oo ku waajahan maantay magaalada muqdisho maamulka somalilan oo ka hadashay dagaal ka dhacay gobolka sool taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed oo tababar u soo xiray saraakiil ka socotay maamulka puntland gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo sheegay qof ku soo wareejin waaya darjiyooyinka awood ay u adeegsan doonaan jabuuti eritrea oo gaaray heshiis hordhaca akhbaaradka caalamka saaxiibayaal warka duurima ku dhegaysan doontaana waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne erdogan iyo laba madaxweyne oo kulan xasaasi a maanta yeelanaya musharax mudan dalka baraaziil oo la dhaaway xil uu ku guda jiray ololhiisa doorashada iyo iiraan oo martigelinaysa shir saddex geesood oo ah oo laga hadlaya xaaladda guud ee waddanka suuriya intaasi waxaayaan qodobada ugu doorka roon warka duurima raadiyo cadaado u diyaar garooba warkaasoo intaasi ka faah-faahsana
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa duuri jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa dhegaysteen qodobada ugu doorka roon warka duurnimo raadiyo xadaado warkiina duur waxaa soo saara saaxiibka shirmaaka maxamed maxamuud cumar axmed ibraahim cumar saxafe ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa idiin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan xubnaha ugu sarreeya jimhadda uu humaysanaya ururka onolif alla ay filayaa in dhowaan ay soo gaaraan magaalada muqdisho kadib markii casuumada ay ka heleen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya shalay ayaa waxaa asmara ku kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaah farmaajo iyo gudoomiyaha guud iyo ururka onolif maxamed cumar casmaan iyagoo ka wada hadlay sida xal waara looga gaari lahaa madmadowda soo kala dhex garay ururka onolif iyo dowladda federaalka xildhibaan sakariya xaaji cabdi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya kuna sagaal magaalada asmara ayaa xaqiijiyay in madaxda ugu sarreysa ururka onalef ay imaanayaan muqdisho wuxuuna sheegay inay wadahadlo ay la yeelan doonaan madaxda ugu sarreysa waddanka wuxuu sheegay xildhibaanka in kulankii labaad ee asmara ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ururka onalef uu fursad iyo waxgarad uu ku dhammaaday islamarkaana ay timid in dowladda soomaaliya ay muqdisho ay ku casuunto madaxda ugu sarreysa ururka own alifa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xaafiiskiisa ku qaabilay madaxwinihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxwinihii hore ee dalka ayaa isku soo xog wareystay xaaladda dalka intaa kadib ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa madaxweynihii hore geeyay madaxyaha kala duwan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dib u ballaaran lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa hore howgiisa ugu soo booqday madaxwinihii hore ee jumhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay taliyaha xoogga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dowladda maraykanka waxa uu ka dalbaday inay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah ee al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo gaasb aadan waa daahir aadan cilmi ina qarshe ayaa maanta xafiiska ku qaabilay saraakiil ka socota dowladda maraykanka waxayna ka wada hadleen dibudhiska ciidamada iyo arrimo kale si gaar ah ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen sidii dowladda maraykanka ay ciidamada xoogga dalka uga taageeri lahayd xoreynta dalka tababarada ciidanka iyo isdhaafsiga ciqaabaha ka dhanka ah ciidamada iyo qodobo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas daahir aadan cilmi ina qarshe ayuu wuxuu dowladda maraykanka uga mahad celiyay taageerada iyo tababarada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka wuxuuna ugu baaqay inay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah al-shabaab dowladda maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha sida gaarka ah ee soomaaliya uga caawiya dhanka tababarada ciidamada qalabka side ee soomaaliya baarlamaanka dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya ayaa maanta waxaay magaalada jigjiga ku yeelanayaan kulan xasaasi ah golaha baarlamaanka dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya ayaa maanta waxay magaalada jigjiga ku yeelanayaan kulan aan caadi ahayn sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya arrimaha maanta looga hadlaya kulanka ayaa waxaa qayb ay ka noqon doonaan magacaabista guddoomiyaha baarlamaanka dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya iyo asixinta guddoomiyaha maxkamadda ee dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya kulanka ayaa waxaa qayb ka yahay kala fadhiga muddooyinka dambe ay yeelanayaan golaha baarlamaanka kaas oo lagu ansixinayo xilal kala duwan oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya mustaf maxamuud cagjar wararka ugu dambeeya naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada baarlamaanka ay diyaar garoobeen kulankaasi waqtigiisa loogu talagalay uu u furmo maxaabiist soomaaliyeed oo in muddoa xirna ayaa maanta waxaa la wajahayaa diyaarad saddeyn ay ku wajahan tahay magaalada muqdisho maxaabiistan soomaalida ah ayaa ka mid ahaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xiran xabsida ku yaala dalka kenya waxaa la sheegayaa inay dhowaan kusoo wajahiin dalka soomaaliya kadib markii ay dhammaysteen xukunno xabsi ah oo lagu riday maxaabiistan ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan labaatan iyo lix kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar waxaana ay ku xirnaayeen xabsi ku yaala magaalooyinka kala duwan ee ku yaala dalka kenya oo ay ka mid tahay magaalada gaarisa safiirka soomaaliya ee dalka kenya ahna qosulka safaaradda cali maxamed sheekhe cali bagaadi ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistaasi markii lasoo daaya lasoo xireen lasoo xiriireen islamarkaana ay yihiin kuwa dhammaystay oo xukunkii lagu riday maalin birita ah ayna ku soo wajahan yihiin maalin magaalada muqdisho dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyarada xabsiyada laga soo daayay ayaa waxay sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay dib xorriyaddooda u helaan sidoo kalena ay rajeynayaan in dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa waxay sheegayeen haatan maxaabiistaas oo dhallinyaro u badan ay ku sugan yihiin xarunta migreshanka garoonka yahya how salaamintan oo beri ah ay dib ugu soo laaban doonaan magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa horey waxa ay qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka ka keentay maxaabiis fara badan oo soomaaliyeed kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu xirnaa dalka caalamka maamulka somalilan ayaa waxay ka hadleen dagaal shalay ka dhacay gobolka sool qaybo ka mid a saacadii lasoo dhaafa waxaa dagaal beeleedyo ay ka dhacayee deegaano ku dhumay oo hoos taga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaas oo geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac dagaalkii u dambeeyey xalay dhex maray labada meelasho beeleed ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen tobaneeyo ruux in ka badan oo ay ku dhaawacmeen waxaana halkaasi maamulka somalilan hadal uu ka soo saaray wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka maamulka somalilan cabdikariin maxamed kaahin ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumada ay tahay dagaalka soo laalaabtay ee sabay khasaarahaas ku jira dhimashadii dhaawac fara badan wuxuu sheegay in dagaalkaas uu ahaa mid soo laalaabtay islamarkaan dhowr mar xal laga gaaray juhdi badana la geliyay balse ay nasiibdarro ay tahay in mar kale dagaalkaas uu dib usoo laabto ugu dambeyn waxaa garadka deegaanka dhumey iyo sidoo kale milashaadka dagaalamaya ayay ugu baaqay in dagaalka si degdeg ah ay u joojiyaan wararkii ugu dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya deegaanadii lagu dagaalamay ayaa gaareen ciidama ka tirsan maamulka somalilan kuwaas oo kala dhex galay maleeshabilaadka halkaas isku dagaalamay waxaa aad iyo aad nasiib darro u ah ummadda reer somalilan aad oo dhan ka nixiyey colaaddii muddada ka socotay beelaha isku degaanka ah ee lasoo afjaray sanadkii hore tacabka faraha badan lehina oo ku dhacay tacab fara badanna la geliyey gobolka sool beelaha koonfurtiisa ama hawdkiisa wada degan degaanada maxaanku dhahdaa ee ku baagan degmada dharkeengeeye iyo hareeraheeda arrinkaasoo dadka reer somaliland oo dhammana isugu tageen hawl aada u fara badanna la geliyey ciidamadoodii la kala qaray aagii la baneeyey wasiiro iyo ciidamada qaranka iyo madax xusbiyada ka tirsan ay galeen aaggoodoo dhan la maray hawshaa la afjaray khasaare aada u fara badanna markaa hore ay geysatay ee waxaa naxdin leh oo murugo leh in maanta ay arrinka dib u soo cusboonaaday oo labadii beelood ay iska hor yimaadeen iyadoo la dhaariyey aanay dhaartii fulinin dadkoodii u tidhin dhibaatada waxaan leeyahay raganimo kuma jirto islaamnimo kuma jirto dadnimo kuma jirto waxaa leynayaa waxaa leecanayaa ee dhimanaya waa dadkii ah odayaasha madaxda u ahaydeen dagaalkana iskama dhacayo hanti baa ku baxaysa kharash baa gelaya dad baa intaaba bixinaya inamada yareeree dagaalamaya intaa samayn maayaan waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo xabad dambayay dhici dadkana ha loo tudho
warka doorame raadiyaha cadaado ayaad maqligeysanaysaan oo si toosan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo saddex dhibic shan markii artisa halka dadaygu caalamka ay si toosan nagala socdaan aalada tabinta tooska alef sinimka wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa xilkii waxaa looga qaaday taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka hiiraan ee hirshabelle cabdi maxamed cali aweys oo iyo ku-xogeenkiisa cabdiqaadir maxamed abubakar oo loo yaqaana dhagaweyne sidoo kale madaxweynaha hirshabelle ayaa waxa uu darbadiiba magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka hiiraan colaad cabdulaahi cusmaan waraha kusoo kordha saaxiibyaal waxaa kala socon doontaan raadiyaha cadaado taliyaha booliska dowladda federaalka soomaaliya ayaa tababar usoo xiray saraakiil ka socotay maamulka puntland taliyaha ciidamada booliska soomaaliya sargaas bashiir cabdi maxamed ayaa tababar usoo xiray saraakiil ka tirsan booliska gobolka waa booliska maamulka puntland kuwaas oo ka yimid deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saraakiishan ayaa la baray sharciga xuquuqul insaanka barista kufsiga iyo maareynta dambiyada waxaana tababarkan bixinayay macalimiin boolis oo kaashanaya hay-adaha bangrofta gobolka development iyo hay-adaha international mcrafety and low taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareegaas bashiir cabdi maxamed ayaa saraakiisha tababarka loo soo xiray kula daarmay inay noqdaan kuwa ku dhaqma casharada kala duwan ee la baray sareeya gaas bashiir ayaa waxa uu xusay in taliska ciidamada booliska ay ka go-an tahay saruqaadida aqoonta ciidamada wuxuuna ku tilmaamay in la kordhi doono tababara kala duwan ee la siiyo ciidamada booliska soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yaruusow ayaa mar kale waxa uu ka hadlay sida looga yeelayo darjinooyinka uu horey maamulka gobolka banaadir oo amarada kusoo rogay in laga soo wareejiyo balse aan dhaqangelin injineer yiriso ayaa waxa uu sheegay in wakhtigii maamulka gobolka banaadir uu horey u qabtay ganacsatada inay kusoo wareejiyaan darjiinooyinka uu dhammaada islamarkaana tallaabo laga qaadi doono
dhinac kale waxaan wadnaa barnaamijkii ahaa in jardiinooyinkii iyo goobihii danta guud gacanta danta guud lagu soo celiyo taas waa midee naga go-an waa mid aan rabno inuu maaragtay qof kasta oo soomaaliyeed oo dan guud si gaara u haystana uu si nabad a kusoo celiyo haddii kale waqti waxaa ku imaanaya qofkaas oo runtii muxuu ahaa si xooga looga soo celinayo taasna waa qorsho isagana aan wadno waa dareemi karnaa ummadda muddo waxay kusoo jireen muxuu aha foodo iyo nidaam la-aan laakiin nidaamka oo aan raacno danta guud oo aan dan guud u fahmno waa waxyaalaha na gaarsiin kara in caasimaddan ay caasimadaha adduunka la tartamto annaga maamul ahaanna waa mid naga go-an arrintaas muddadii aan u qabanay waa dhammaatay waxaa sugayna waxaa waaye farsamadii iyo sidii goobahaas gacanta loogu soo celin lahaa waana socotaa waxaan rajaynayaa in dhawaana aad arki doontaan goobo oo jardiinooyinna ahaa muxuu ahaa qaarna ay dadkii si muxuu ahaa mutadawaca ay u dhaheen annaga danti guud inuu u noqdaan rabnaa iyo dad aad arki doontaan iyagoo diidan in si xoog ah looga qaadi doono
warka dooraba raadiyo xad ayaad maqligeysanaysaan saaxiibayaal oo si toos ah inkaga imaanaya f m ta sidii eetan iyo sideed dhiba shan makaartisa dowladda jabuuti iyo riteria ayaa shalay galay heshiis hordhac ahaa oo gogol xaaraya in lasoo afjaro colaad iyo muddada ka taagnada xadka ay wadaagaan labada dal ee dhalisay gacanka hadalka colaadda labada dhinac ee salka ku haysa waa duulaankii ay riteria ku qabsatay buuraleyda dameera taas oo keentay inay xukuumadda caasimada kula wareegto cudad ciidan kuna afduubato askar reer jabuutiyan ah wasiirka arrimaha dowladda dalka etoobiya oo ka mid ah wafdiga shalay gaaray dalka jabuuti ayaa boggiisa facebook kusoo qoray inay aada uga dhalacsan yihiin inay aada ula dhacsan yihiin sida ay wax u socdaan iyo soo dhawaanashaha labada dowladood kadib markii muddo reer muddo dheer ay kala maqnaayeen eritria iyo jabuuti waxay heshiiyeen inay dib usoo celiyaan xiriirkoodii waxaana tallaabo fiican ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya wadahadallada dhinacyadaas kadib ayay wasiiradu arrimaha dibadda soomaaliya etoobiya eriteria jabuuti waxa ay wada gaareen waxa waxaa jira waxay kulan gaar ah la qaateen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil camar geele waxaana si weyn usoo dhoweeyeen dadaalada dib u heshiisiineed ee ay wadaan wadamada gobolka wasiirka arrimaha dibadda dalka waa wasiirka rufinta dalka eriteria iyo mosen ayaa bogosa twitterka ku sheegay in ismaaciil cumar geele uu muujiyey inuu diyaar u yahay in la gaaro dib u heshiisiin iyo in la wanaajiyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood wasiirka arrimaha dibadda dalka eriteria cusmaan saalax ayaa wuxuu sheegay in dowladdiisa ay ka go-an tahay in heshiis waara laga gaaro jabuuti lana dhammeeyo wixii madmadow ahaa ee u dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa isna wuxuu sheegay inay run ay sheegayaan in ay muujinayaan heshiis dhab ah oo ay gaaraan dalkiisa eriteria iyo in xal waara laga gaaro xaalada ka tagan gobolka kulanka yeeshan wasiiraha arrimaha dibadda soomaaliya jabuuti etoobiya eriteria ayaa looga soo saaray warmartiyad aan faahfaahsanayn taxdarada laga muujiyay kaas oo lagu sheegay in ay talabadaani tahay mid weyn oo loo qaaday dhanka adkeynta nabadda iyo deganaanshaha gobolka iyadoo lagu taageereeyay isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika markaana akhbaartka caalamka shir saddex goosad oo looga arrinsanaya colaadda suuriya ayaa la qorsheeyey in galanka dambe ee maanta ka bilowda dalka iiraan madaxweynaha turkiga rajab dayin urdagan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynahayaasha iiraan iyo ruushka turkiga ayaa sii xoogeysanaya walaaca ay ka muujinayaan waa addanaha qaramada midoobey ee ah in dagaalka dhanka dhulka looga qaado magaalada idlib oo ay gacanta ku hayaan jabhaddu ay keeni karta qaxooto cusub oo badan oo soo tallaaba dalka ay dariska yihiin dalka suuriya musharaxa madaxweyne ee dalka brazil brosen ayaa waxaa ku dhaawacmay midde xilli uu jiray ololihiisa doorashada magaalada bansin ee laba boqol kilomitr waqooyinka xigta caasimadda dalkaasi ee janayo booliska dalka brazil ayaa waxay sheegeen in siyaasiyiinta lixdan iyo saddex sana jirka ah midi la geliyey colosha uuna ku jiro isbitaal iyadoo qofkii ka dambeeyay dhaawaciisana xabsiga la dhigay muuqaalka daawaya baraha bulshada ayaa la arkayay musharaxa oo dhaawacan ee bulsajer uu soo bandhigay qorshe inuu baabi'i doono dambiyada laga galo mid ka mid ah wadamada ugu waaweyn ee latin america telefishinka global news oo ee dalka brazil ayaa baahiyay in bolosation qaleen lagu sameeyey uuna ku jira isbitaal ku yaala magaalada joyces ee dalkaasi brazil musharaxa boloson ayaa u horreeyay colaadda uu soo bandhigay manchester gaar ah oo loo leeyahay oo loo magacaabo ebob isagoo helay boqolkiiba labaatan iyo laba iyadoo siyaasiyiinta kale ee dalkaasina oo horey madaxweyneha uga soo noqday dalka brazil uu ku jira xabsi laga diiday inuu ka mid noqdo musharaxiinta waddankaasi baldaras ah ayaa la sheegay in laga yaabo inuu kusii jiro isbitaalka muddo toddobaad ah lagana ogaa sida ay noqdo xaaladiisa caafimaad warkii duurnama saaxiib yaala si toosa aan kaga imaanayay efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii artes waanigan taas warkeena duurnamo waxaa soo saara saaxiibka cumar axmed ibraahim cumar saxiifa sharmakaan maxamed maxamuud sharmaaka suulo ayaa farsameynaya tan intaan warkaan warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu